madaxweynaha ayaa yidhi waxaan jeclahay inaan si dhaba idinkala hadlo xaaladda dalka uu ku sugan yahay iyo meesha aan hiigsanayno waxaa isgarab socda buu yidhi madaxweynaha laba muuqaal oo si aada isaga soo horjeeda oo u baahan labaduba in la arko muuqaalka koowaad wuxuu yahay waa soo noqoshada dowladnimada soomaaliyeed oo maanta leh muuqaal ka duwan sidaynu ahayn sannado yar ka hor wax badan oo taladeenna ka mid ah innaga ayay gacanta inoogu jirtaa maanta aad bay u soo koobmayaan khilaafaadka ka dhaxeeya dadkeenna daliilka ugu fudud waa kumanaanka qurba joogta ah ee ka soo tegay noloshii raaxada lahayd ee ay ku haysteen dhulalka shisheeye iyo kumanaanka qaxootiga ah ee ka soo noqonayo dalalka deriska ah oo weliba dib usoo gelayo dib u soo degayo gobollada iyo degaannada kala duwan oo meelaha qaar ay ka jiraan duruufo nololeed oo adag muuqaalka labaad weli dalkeennu wuxuu ku jiraa kaalinta ugu hoosaysa ee dalalka adduunka dhinaca amniga dhaqaalaha kobaca bini'aadamka iyo deganaanshiyaha siyaasadeed waxaa welina haysta diifta dagaalladii sokeeye falalkii argagixisada oo muuqaal xun ka bixinaya dalkeenna iyo dadkeennaba waxaana lagu magacaabaa qaxooti argagaxiso burcadbadeed tahriibayaal mashaqaystayaal cayr ah iyo waxyaabo la mid ah
madaxweynaha soomaaliya wuxuu sidoo kale sheegay inay jiraan dhibaatooyin dalka ka dhaca mararka qaar oo ay amni darro ugu horrayso baarlamaanka wuxuu si tala wadaaga uga qayb qaatay dhismaha xukuumadda boqolkiiba lixdan golaha wasiirada waa xubnaha baarlamaanka sidaasi darteed waxaan rabaa inaan diyaar u ahana mas-uuliyadda inaan wada yeelana ayuu yidhi madaxweynaha
waxaad og tihiin sida tala wadaagga ah ee aad uga qayb gasheen dhismihii xukuumadda xulidda wasiirada iyo ansixinta barnaamijkeeda iyadoo boqolkiiba lixdan golaha wasiiradu ay yihiin xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ah waxaan rabaa inaan diyaar u ahaanno inaan mas-uuliyadda wada yeelanno oo aanan la isku tuurtuurin mas-uuliyaddaa weyn xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday eedeymo dhowaan ay u jeediyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka maalmo dhoweyd saaxiibbo badan oo golahan ka tirsan ayaa ii soo jeediyey eedayn ku qotonta afar iyo toban qodob oo ku dhammaanaysay in la fashilmay madaxweynuhuna mas-uul ka yahay fashilkaas waxaan wakhti badan ku bixinnay inaan isfaham wadahadal iyo isugaraawsho wax ku xallinno muddadii ka dambaysay soo jeedintaas way ku mahadsan yihiin saaxiibbadii soo jeedintaa iska lahaa anna waxaan ku faraxsanahay inaan maanta annagoon dagaalamayn welina isjecel aan si xor ah wax isugu sheegi karno waxaan gartay inaan mas-uuliyadda cid kale dusha ka saarin oo anigu aan qaato mas-uuliyaddaas maadaama aan ahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidoo kale madaxweynaha soomaaliya wuxuu ka hadlay waajibaadka baarlamaanka iyo dareenka shacabka ay ka qabaan baarlamaanka soomaaliya golaha shacabka oo ah cidda maanta matalaysa shacabka soomaaliyeed oo dhan wuxuu leeyahay muhimmado ku qoran dastuurka iyo kuwo kale oo ay ina tusayso waajibka naga saaran dowlad dhiska xilligan xasaasiga ah ansixinta hindise sharciyeedyada wacyigelinta bulshada kaabidda hay-adaha xukuumadda iyo qurxinta muuqaalka dowladnimada ayaa ka mid ah waxa uu u taagan yahay baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxaan ka xumahay inay sii kordhayso dareenka ay qaybo shacabka ka qabaan qaybo shacabka ka mid uu ka qabaan baarlamaanka iyo muuqaalada soo ifbaxayay muddooyinkan dambe oo ah in baarlamaanku noqday golo aan shaqo shaqo qaban kulamadiisu daahaan saacado yar shaqeeyo wax soo saarkiisu yar yahay marka uu howl u dhaqaaqayana ama guntankiisa buuxana uu yahay markuu u taagan yahay dhaliisha iyo caqabadaynta howlaha xukuumadda muuqaal qurux badan ma aha madaxweynaha ayaa muujiyey dowladdiisa inuu u haray wakhti kooban oo aan kala qaybsamaynin
wakhtiga kooban ee noo haray nooma kala qaybsamo wakhti aan ka maaranna ma haysanno saacadda iyo minidka sidaas tig u lahayd wuxuu noogu fadhiyaa qiimi aad iyo aad u badan baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa qof kastaahay inuu candhuuftiisa dib u liqo wax badan aanuu raalli ka ahayn ayuu arkayaa wax badan oo sida uu jeclaan lahaa inay u socdaan aan u socmin ayuu arkayaa wax badan oo sida loo samaynayo si ka fiican in loo samayn karay ayaa u muuqanaysa waa run sheegiday leedahay qaadashay leedahay intaasoo dhan iyo ka jawaabid laakiin sida aan u sheegayno sidaaan u qaadanayno sidaaan uga jawaabayno ayaa aad iyo aad muhiim u ah ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu caddeeyey fashilka ugu weyn ee ummad soo wajaha inay tahay cabsi
fashilka ugu weyn ee ummad soo wajahay waa cabsi shabaab hadday nugu cabsigeliyaan qoortaa lagaa goynaya oo maxaanku idhahdaye maxkamaduhu nugu cabsigeliyaan xabsi baa lagu geynayaa oo baarlamaanku nugu cabsigeliyo mooshin baa lagaa keenayaa cabsidaasi dhib badan bay nugu haysaa dadka aan u oggolaanno in ay socdaan oo ay hore u socdaan oo ay wax qabtaan markay khaldamaanna inaan saxno ayaguna ha oggolaadaan in la saxo annaguna sixitaanka aan diyaar ula ahaanno mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho